dalka masar iyo waddanka griiga ayaa ka hor yimid heshiis dhinaca tamartaahi ay wada gaareen waddamada libiya iyo turkiga warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni dowladaha masar iyo gariiga ayaa shaki geliyey in xukuumadda dalka liibiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba heshiisyo dhanka tamarta gaaska iyo shidaalka ay wada saxiixdaan dowladda dalka turkiga dowladaha masar iyo gariiga ayaa ku heshiiyey in ay iska kaashadaan sidii looga falcelin lahaa tallaabooyinkaasi afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira danjire axmed abuzayd ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda saamix shugri iyo dhiggiisa dalka griiga in ay qadka ku wada hadleen iyaga oo ka wada xaajooday xaaladihii ugu dambeeyey ee xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka oo ay uga horeyso xiisadda dalkaasi liibiya labada dhinac ayaa isla xaqiijiyey in dowladda midnimada qaran ee dalka liibiya in aysan awood u lahayn inay gasho heshiisyo caalami ah ama isfahan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa intaa ku daray in labada wasiir ay isla garteen in lasii wado wadatashyada ku saabsan arrimaha kala duwan ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta guud iyadoo la raacayo qaabka isku xirka joogtada ah ee labada wadan xukuumadda midnimada qaran ee liibiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare dabiiba ayaa maalintii shalaya heshiisyo la gashay dowladda turkiga kaasoo ku saabsan kaydinta tamarta iyo gaaska cabdulxamiid dabiiba ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in iskaashiga milatariga ay kala saxiixdeen liibiya iyo turkiga ay ku jiraan barnaamijyo badan oo lagu tababarayo ciidamada liibiya iyo sidii ay u heli lahaayeen qalab casri ah oo la siinayo shaqaalaha guud ee ciidanka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mowlid oglow ayaa dhankiisa ka sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen tallaabooyinka lagu xalinayo siyaasadda iyo xiriirka wadajirka oo ay wada yeelanayaan labada dal isagoo ku dhawaaqay wasiirka in ay kala saxiixdeen labada dowladood heshiis sahmin kara tamarta laga sameeyo xeebaha iyo heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan iskaashiga brotokoolka gaaska iyo maalgashiga saliidda da-uud oglow waxa uu sheegay in heshiisyada la xidhiira sahminta shidaalka iyo gaaska ee u dhexeeya dalkiisa iyo liibiya in ay ka mid yihiin xuquuqda labada wadan ee khayraadka badda mediteraneanka ayna tahay buu yidhi in laga faa'iidaysto heshiiska is-afgaradka oo ay wada gaareen labada dal waa mid u dhexeeya laba dal oo madax bannaan mana jirto dowlado kale oo xaqu leh in ay soo farageliyaan ama ra'yigooda ay ka dhiibtaan arrimahan oo kale iyadoo la tixgelinayo in is-afgaradka amniga iyo milatariga uu yahay mid muhiim u ah xasiloonida liibiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga oo shir jaraa-id ay wada qabteen dhiggiisa dalkaasi liibiya arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadda dalka liibiya ay marayso meel adaga kadib markii dalkaasi uu yeeshay laba xukuumadood oo mid waliba isku aragta in ay tahay dowladda sharciga ah xuseen saxnuuni v o a qahira